Kitaabkii Ruud Ruud cutubka koowaad waagii xaakinnadu xukumi jireen abaar baa dalkii ka dhacday markaasaa nin Beetlahem Yuhuudda ka tegey oo wuxuu qariib ahaan u digay waddankii Mo'aab isagiiyo naagtiisii iyo labadiisii wiilba oo ninkaasi magaciisuna wuxuu ahaa Elimelek naagtiisana waxaa la odhan jiray Nimco labadiisa wiil magacyadooduna waxay ahaayeen maxloon iyo kiliyoon oo qoladooduna waxay ahayd reer efraad oo beetlahem yuhuudda ka yimid oo waxay soo galeen waddankii mo'aab oo halkaasay iska degeen markaasaa waxaa dhintay elimelek oo ahaa nimco ninkeedii oo waxaa hadhay iyadii iyo labadeedii wiil oo iyana waxay naago ka guursadeen dumarkii reer mo'aab oo naagahoodii mid magaceeda wuxuu ahaa ruud waxay halkaas degnaayeen intii toban sannadood ku dhow oo haddana maxloon iyo kiliyoon labadiiba way dhinteen oo naagtii waxaa ka dhintay labadeedii carruur ahayd iyo ninkeedii markaasay kacday iyadoo wadata labadii gabdhood ee ay soddohda u ahayd inay ka noqoto waddankii mo'aab waayo waxay waddankii mo'aab ku maqashay in rabgu dadkiisii soo booqday oo uu cunto siiyey oo markaasay meeshii ay joogtay ka tagtay oo labadii gabdhood ee ay soddohda u ahaydna way la socdeen oo jidkay qaadeen inay ku noqdaan dalkii reer yuhuudda markaasaa nimco waxay ku tidhi labadii gabdhood ee ay soddohda u ahayd taga oo midiin kastaaba ha ku noqoto gurigii hooyadeed oo rabbigu si raxmad laha idiin yeelo taasoo ah sidii aad ula macaamilooteen kuwii dhintay iyo anigaba rabbigu midiin kastaba nasashaha ku siiyo guriga ninkeeda oo markaasay iyagii dhunkatay oo iyana codkoodiibay kor u qaadeen oo ooyeen oo waxay iyadii ku yidhaahdeen maya laakiinse adigaannu kula noqonaynaa xaggii dadkaaga markaasay nico waxay tidhi iska noqda gabdhahaygiiyo bal maxaad ii raacaysaan ma wiilal kalaa uurkayga ku hadhay oo niman idiin noqonaya iska noqda gabdhahaygiiyo oo iska taga waayo waan ka gaboobay inaan nin guursado haddii aan odhan lahaa weli rajan qabaa iyo haddii xataa aan caawa nin guursado ee haddana wiilal dhalo haddaba ma waxaad sugaysaan ilaa ay ka koraan oo ma sidaas baad isaga daynaysaan inaad niman guursataan gabdhahaygiiyo maya waayo taasaan aad uga xumaanayaa idinka aawadiin waayo waxaa igu soo baxday gacanta rabbiga markaasay codkii kura qaadeen oo haddana way ooyeen corfana soddohdad bay dhunkatay ruudse way ku soo dhigtay oo nimco waxay ku tidhi bal eeg dumaashidaa waxay ku noqotay dadkeedii iyo ilaaheedii haddaba aadna dumaashidaa dabagal kolkaasaa ruud waxay ku tidhi ha iga baryin inaan kaa tago oo aan kaa noqdo oo aanan ku raacin maxaa yeelay meeshii aad tegtid waan tegi doonaa meeshaad degtidna waan degi doonaa dadkaaguna wuxuu noqon doonaa dadkayga ilaahaaguna wuxuu noqon doonaa ilaahayga meeshaad ku dhimatidna ayaan ku dhiman doonaa oo halkaasaa laygu aasi doonaa rabbigu sidaas ha igu sameeyo iyo ka sii badanba haddii aniga iyo adiga dhimasho mooyaane wax kaleeto ayna kala kaxeeyaan oo nimco markay aragtay inay aad iyo aad ugu adkaatay inay raacdo ayay hadalkii ka daysay sidaas daraaddeed labadoodiiba way israaceen ilaa ay yimaadeen beytlaxem oo markay beytlaxem yimaadeen magaaladii oo dhammi waa ku soo ururtay oo dumarkii waxay yidhaahdeen tanma nimcaba oo iyana waxay iyagii ku tidhi ha iigu yeedhina nimco laakiinse waxaad iigu yeedhaan maara waayo qaadirku wuxuu iila macaamilooday si qadhaadh anigoo buuxaan tegay oo rabbigu wuxuu i soo celiyey anigoo madhan haddaba maxaad iigu yeedhaysaa nimco maxaa yeelay rabbigu waa igu marag furay oo qaadirku waa i dhibay sidaasay nimco iyo ruutii reer mo'aab ee ay soddohda u ahaydba u noqdeen oo waxay ku soo laabteen waddankii mo'aab oo beytlaxem yimaadeen markay goosashada shaciirku bilaabatay